dhalinyarada soomaalida arrimaha maankooda ku jira waxa ka mid ah waxaan sheegayaa inta aan weli guursane xulashada gayaankooda tahriibka oo isna saamayn ku leh qurbajooggii oo ay ka cabanayaan dhallinyaradii dalku oo ay leeyihiin haddii aad gabadh la sheekaysato waxaa soo degaya wiil baasaboor sita oo gabadhii kaa qaadaya sidoo kalena waxa iyana dhallinyarada sheekooyinka dhex yaalla ka mid a jacaylka haddaba sheekadan soo socota oo taxane noqonaysa waxay ku saabsan tahay dood dhex maraysa dhallinyarada hal abuurka ah waxay salka ku haysaa ama ay taabanaysaa guurka tahriibka jacaylka iyo loolanka ka dhex jira dhaqanka soomaaliyeed iyo waayaha ay dhallinyaradu kala kulmaan waddamada qurbaha barnaamijkani wuxuu daba socdaa barnaamij hore uga baxay caweyska washington oo ay diyaarisay sahre ciidle nuur gobaad waa inan soomaaliyeed oo calafdoon ah hase ahaatee xulashada gayaankeeda waxaa adkeeyey iyada oo uu maankeeda ku jiro wiilka ay doonayso wax ay ku xulan lahayd ma wiil dalka jooga ayaad xulataa mise wiil baasaboor wata oo ilbaxnimada dunida soo arkay ma wiil aad garanayso ayaad xulataa mise oday lacag haysta su'aalo badan oo noocaa ah ayaa maskaxdeeda ku jira haddaba yaxye yeebaash oo ah wiil isna dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa ayaa isagu maansadan kula garnaqsanaya gobaad waxay ka waramaysaa dhowr qodob oo ama dhowr mawduuc oo isugu jira tahriibka iyo iyo iyo jacaylka dhalinyarada iyo dhoofka iyo waxyaaba caynkaasa waxay odhanaysaa sow galab mareegaha internetka maan gelin hadba gebi jalleec iyo kanka guur u guurtii sow maan u guda socon laba wacad u gaariyo guur isu diyaarsho yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin maharkii dadku sii galbinayaan badanka waa tan maalmahan waxa la sameeya wax coming soon la yidhaahdo oo labadii oon isba mehersan baad arkaysaa iyagoo iska laalaado meelaha mareegaha yaalla yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin meherkii dadku sii gelbinayaan hambalyada iskudubtaa dhegihii igoyso la yaabgooni daaqii inta aan gayaankii indhihii ku yara gubay sawmaan yartii garan haye gabadh beri ka shaydiyo gunta beerka saaqdoo jacayl guuna laabtiiyo wadnihii ku gunudo wacadkiiyo garnaqashada axdi iyo guddoontoo gacan sayd mar qura uun ged kaleeta noqotiyo alla waa gobaaddii waa gobaad lafteedii dee way kugu dhacday yaxyo hay labadii labadii lamaanaan mid gartay moogta hoyo waxay ahayd mid xidhiidh horena dhex maray haye geed fariisigeediyo ninka guursanaya waa odaygu weynoo meelaha gariigiyo ka soo gooshay yurubta walaac iyo galgaladkii walbahaar lagoohii galiiliyaygu tarantoo dharaaraan gasiinkiiyo hurdadii ka giigoo garashada warkaasaa nabar hoos gunaadiyo meel guudka aan dhiyey qolfihii ka guray haye anoo goob cawaysiyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha gundhinaysa socodkoo gaarinaysa maan arag anigoo maalin meel fadhiyaan arkay dabeed iyadii laftarkeedii oo ma garanaysaa socota malaha araggeedaad badheemin ku raadinaysa haye anoo goob cawaysiyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha gundhinaysa socodkoo gaarinaysa maan arag alla waa gobaaddii waa gobaad lafteedii gacanqaad salaanliyo war guddoona dabadii nimu ciil ku gaaxdo waxaan ahay gunuus iyo nafta guux ku dilayoo muddo soo gubanaye waxaan idhi gobaadey maqlay inaad nin guunoo baasaboor galbeed iyo sita guunyo lacageed guri wada furaysaan waxaan idhi gobaadey jacaylkiiyo gaddii shalay waa taad go'aankiiyo wacadkii margoysaye kalgacaylkii gaaxdiiyo ilmo gobo tidhaahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray wax allaaliyo wixii da'aynu haysanay iyo jacaylkiiyo waayadeennii hore makaasaa beddelay haye waxaan idhi gobaadey aabbahaa garaad aabbahaa garaad iyo golo guurti weeye doorashada gugeedii goobtiiyo codayntii kun goor baan fartaydaa darayfoodka gacaloy aabaheed markaa wuxuu ku jiray qolyihii baarlamaanka ee la doortay ma og tahay markaa wuxuu leeyahy waagii aabbaha la dooranayey boqol jeer baan anigu codeeyey askar gaatamaysaa dabadeedi garatoo gudub ii taxaabtoo waataangu iyo bilow xabsi aanu galay shalay dhibintaanu golongolay ama gaajadaan qabay baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray xabsi baabaan u galay baabu leeyay ma og tahay waxaan idhi gobaadey adduunyadu giraan iyo waa gala bacaynoo adoo guul fila ayaad ged kaleeta aragtaa misna gocasha sheekada waxaan uga gol leeyahay waxaan gabay farshaxanliyo tuduc iyo geeraar qoray ama aan lur ganac iyo gabayoo xistumi jiray dookhaagu gebigaba yurub aanu gooshiyo haddii uu gariiga mar baan gudi lahaayoon qunyar goosan laayoon tegi laha galbeedke maxaad ii gujayseed iiga tuurtay gebiyada wuxuu leeyahay haddii dee gebigaaguba baasaboor uu ahaa dee waxaasoo dhiba imaad marayseen qunyar baan dee watan ama la tahriiba ama lasoo dacwooday wuxuun baan samayn lahayo baasaboorkan soo qaadan lahay maxaad sidan ii jabisay buu leeyahy maansu intaasay ku dhan tahay ismaaciil aad baad mahadsan tahay waan gartay meesha yaxyo waxbaa ka dhacay bal waxaan sugaynaa jawaabta gobaad iyo weliba qolada de qurbajoogta ee aad tidhi fariimaha badan u dirtay waxa ay maansadaadan ka soo yidhaahdaan waxaase dooda yaxye markii ay maqleen isla markiiba ka soo jawaabay oo telefoon soo qabsaday maxamed haykal oo ku nool dalka ingiriiska isaga oo leh yaxyow qurbajoogta waad ku yar fogaatay meelaha doob haari sheegto halabayste raantoo dhulka hooyo joogo heestiriyey baa yidhi inkastoon haliyey iyo hanad iyo fariid ahay hidadhowrna aan ahay hanti iyo aqoon iyo hibe iyo buruud iyo hal adeegna leeyahay hollashada haddaan guur u hawoon lahaayo haasaawo gabadheed inta aanu hagar baxo aqal heensaweyn iyo ku hamiyi lahaa gogol cillad bay hor joogto hablihiiyo gayaankii ila joogay heelkaa salow naga haleelo qurbajoog hayaan oo dalal horumar sheegtiyo holand iyo griig iyo haarow agteed iyo hanover kanad iyo hambekimiba hiyigoodu raaco si kastuu haco iyo hoori iyo nin liitiyo heeciyo u yahay cadhan ama howlgow uu yahay kol hadduu waraaqiyo haysta dhalasho ciid kale haye iyo dan mooye hadal uuma celiyaan annagana hubaashii hoodh naguma qoystaan inkastoon hargeysiyo hobyo iyo nugaal iyo hiiraan docdeed iyo xamar helabadkeed iyo herar iyo wardheer iyo nogob iyo hargeel iyo haradii jabuutiyo hawd iyo galduur iyo haradii harawiyo camuud iyo hoygii jacaylka cilbi uu ka hoydiyo heelkii ka maqanahay bal haddana warmoogow xogta waan hayaayoo howlaha dhulkii jira halna iguma seegay hawraarta taadii kolkan hoos u sii dayey cadho iyo huruuf iyo cay iyo habaar iyo hiirtaanyo mooye halla qaata kuma arag haweenkana sidoodaba hoo iyo nin deeq loo huri kara adduun baa hanta oo aroosee kol haddii hankaagiyo hayntaada jeebkiiyo kaa hiishay waayuhu hiif iyo dhibaatiyi hurgumiya caloolxumo nafta ha u horseedine hablahaana caashaqay ka hadh baan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay maxamed haykal oo dalka ingiriiska igala soo hadlay sidoo kale maxamed waxaad iyana ii sheegaysay in hablaha qurbajoogta ah laftooda ay fariin ku yidhaahdeen naga gaadhsii yaxye fariintaa laftigeedu maxay ahayd waxaa maansida soo gashay inan iyaduna qurbajoog ah oo si hogatusa waxay ugu sheegaysa ninka dalka jooga waxa aynanta tidhi inamada hugmaayee halxidhaalayaashii hawraarta tiriye isku haysta meeshow inkastoon haweenahay haaraha dhexdiinaa hirar baan ku leeyahay iga hooya dhowr erey ninka soo hadlaayee dalka hooyo joogow adigoon ishowlayn ama aan habaartamin hablahana u ciishoon waxaan heedha kugu idhi holandaa warkeeday haddaad caawa helilayd baasaboorka hong kong carrigaad u heyatee haleelada irmaan iyo hadhuurkiiyo galleyd iyo deegaanta hortiya hoobtiyo caleemuhu hamashka isla gaadheen habeen kuma nagaateen ee maxaad humaagyada harawsiga khayaalka ah dadka kaga hodaysaa waan gartay aad baad u mahadsan tahay maxamed haykal dhegaystayaal intaas waxaa ku eg qaybtii ugu horraysay ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada dabcan silsiladani way u furan tahay dhallinyarada hal abuurka ah gobaad lafteeda waa la dhowrayaa waxa ay kaga jawaabto doodan ka kala timi london iyo hargeysa haddii aad jeceshahay in aad ka qayb qaadato barnaamijkan ha moogaanina inaad farriin noogu soo dirtaan ciwaanka aan internet ku leenahay ee somali at v o a news dtcom taniyo intaynu barna tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda waxaan idin leennahay sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
tahay ismaaciil xuseen farajar barnaamijka aad baan dhegta ugu dhigay laakiin waxaad moodaa barnaamijkani waa diyaaris laakiin ma isleeda dhinac markaad ka fiirisan adugu barnaamijkanu kugu haboonaaba
may horta baahidii adiga ku haysad barnaamijkani kasoo dhex saartay doodani dhalinyaro kala duwan ayay dhex maraysaa marka hore waxaan nihi dhalinyaradu ma sheekadan u gaar tahay waa gartay marka dood badan weeye qurbo joogta iyo qolqol joogta cashay ways haysataa waa haysataa laakiin inantaa ugu dambeysay laftigeedu wiilashii waxaad moodaa inay aad ugu yar talax tagtay laakiin kolba dabcan waa sheeko soconayso inay wiilal badanna kasoo jawaabi doonaan wiilasha iyo gabdhaha intaas een, weliba waxaaba loo samaystay shabakado oy intaa ku xiriiraan oo intaa xogtii isku dhaafsadaan marka barnaamijkani aad buu ugu habboon aadna waad umahadsan tahay barnaamijkani weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta